gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka socda degmada afgooye kuwaas oo yimid dadaalo lagu horumarinayo beeraha gobolka kulankaani ayaa la sheegay in diirad kulankaani ayaa diiradda lagu saarayay sidii loo xoojin lahaa waxsoosaarka beeraha loona taageeri lahaa beeraleyda loona horumarin lahaa adeegyada asaasiga ee la xiriira beeraha ugu horaayn maxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha degmada afgooye
maantana waa aragteen amnigii barwaaqada ka jirta degmada dhinaca kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta soo gaartay degmada afgooye ayaa dhankooda ka hadlay soo dhaweynta ay maamulka degmada afgooye u sameeyeen iyo ujeedka kormeerkooda deegaan iyo bulsho laysku haleyn kara waxaa farxad gaar ii ah runtii inaa anigoo xildhibaan federaal ah deegaan doorashadeena tahay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooye inaan maanta halkaan ugu soo dhaweeyay guddoomiyii gobolka iyo guddoomiyii degmada u imaanay annagoo ka soconno magaaladii xamar gobolka banaadir ka imaanay u imaanay booqasho iyo runtii quruxdan deegaankan quruxda badan inaa imaanay siad ogtihiin afgooye waxay caan ku tahay soo guddoomiyaha sheegay wax soo saarka waa meesha aad ogtihiin oo beeraha ugu badan dalka ku yaallo waxaana runtii farxad kale oo gaar ah inaan joogno maanta beertii quruxda badneed degmada afgooye waxaa leeyahay guddoomiya waa mahadsan tahay ugu dambeyntii waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha shabeellaha hoose ibraahim cali najaax kaasi oo ka warbixiyey howlaha horumarineed ee ka socda degmada inay tahay weli taariikhdeedii inaysan zuulin oo dalxiiskii ay diyaar u tahay dadka inay soo dhaweyso dadka dibadaha ku nool ama dalka gudihiisa kusoo laabtay ee waxbartay inay deegaanadan gobolka shabeellaha hoose dalxiiskana caan ku ah wax soo saarkana caan ku ah in lagu soo dhaweyn doono haddii aan la idmo guushaan waxaa lagu gaaray dadaal fara badan oo ay sameeyeen ciidanka amniga shacabka degmadan iyo maamulkiisa isku duuban degmadan iyo nawaaxigeeda dadaalkaas ay sameeyeen waa uga mahad celinaynaa bulshada kaalintoodana waa uga mahad celinaynaa dadka wafdiga ah waxaan leenahay dadkiina iyo deegaankiina aad joogtaan soo dhawaada kusoo dhawaada degmadii wax soo saarka iyo dalxiiska iyo degmada af
shabeellaha hoose oo ah gobol caan ku ah waxsoo saarka dalagyada kala duwan ayaa muhiimad gaara u leh kobcinta dhaqaalaha dalka waxaana dadaaladan cusub ay muujinayaan sida maamulka gobolka iyo beeraleydu uga helaan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha deegaanka